bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan ee dilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha nofembar laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka hadlay saameynta daadadka iyo fatahaadaha ay ku yeesheen shacabka soomaaliyeed isagoo soo bandhigay qaababka kala duwan iyo tirada dadka ay waxyeeleeyeen fatahaadaha iniino xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maanta waxay yeesheen mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa waxa ayna kaga doodeen arrimo ay ka mid tahay fatahaadaha elniino qaarkood ayaana tala ahaan usoo jeediyey in xildhibaanadu ay lacaga iska aruuriyaan oo loogu deeqo dadka dhibaatooyinka ay gaareen barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii eebaweyne laga helo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre magaalada kismaayo ee jubbaland ayuu ku sugan yahay halkaasi wuxuu u joogaa qorshooyin muhiim ah barnaamijkan kusoo gudbin doonaa safarka ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale kulamada halkaasi uu ka wado qodobada kale caawo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa mid ka mid a diyaaradaha dalka kenya gaar ahaan kenya airwaysna waxa ay sheegtay in wadanka kenya lagu tegayo kun doolar lacag ka badan muqdisho iyo sidoo kale nairobi oo masaafo aan wax badan isku jirin barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan iyo falcelinta dadka shacabka ah ay sameeyeen qodobadaasi wixii nagu soo kordhaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tamaniya diyaarin waanigu cabdisalaan juulo shaakir cabdiwaa cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa inta jigan ayaa laga rabaa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay badbaadaha dalka guud ahaan markii loo eego xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka waxa uu ka hadlay eh, saameynta ay geysteen fatahaadaha elniino iyo shacabka soomaaliyeed wuxuuna soo bandhigay tirada dadka shacabka ay waxyeeleeyeen iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud oo caawada bulshada soomaaliyeed la hadlaya ee arrimahaasi ka hadlay hadaladiisana waxaa ka mid ahaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal maanta waxaan idiin soo hor istaagay inaan idinla wadaago dhibaatada fatahaadaha iyo isbedelka cimiladaha cimilada ee loo yaqaano el nino ee raadka ay ku reebatay dadkeenni walaalayaal dalkeenni maanta xaalad gaar ah ayuu ku sugan yahay dadkeenni maanta meel kastoo ay joogaan waxaa saameeyey arrintan fatahaadaha ha u kala darnaadeen dhulalka qaar waxaan rabaa si gaara dadka soomaaliyeed inaan u sheego soomaaliya dadkeeda xaaladda dhab ah ay ku jiraan waxaa weeye dadkan lix iyo toban sano ayaa argagixiso dul fadhiday inay tacbadaanay u diiday dadkii waxay ku qasbeen argagixisada inay dadkeenni ku noolaadaan ee wax gacanta laga siiya inay ku noolaadaan dadkii tacba jiray waxaysan jiray kuwii xoolaha haystana xoolaha waa ka qaateen kuwii beer tacbi jirana beer tacabkii waa u diideen waxaa intaas dheer inay u diideen in ay haddana hay-adihii samafalka meelihii la raba ay gaaraan guud ahaan dadka soomaaliyeed waxay ogyihiin sanadkii hore laba kun iyo labaatan iyo labo waxaa dadka soomaaliyeed todoba milyan iyo jarjar dad soomaaliyeed ah ayaa waxay halis ugu jireen macaluul kaalmadii dadka soomaaliyeed ay geysteen iyo kaalmadii beesha caalamka ay geysatay dadkaasi macaluushi way ka badbaadeen macaluul ma dhicin ilaahay mahadiis ilaahay mahada ka gaarto abaartii isku xigxigtay eena soo martay ayay ahayd laakiin waxaa ka dhashay abaarahaas dad badan oo barakacay oo degaanadoodii ka soo barakacay abaaruhu ha barakiciyaan shabaab ha soo barakiciyo oo dhul badan oo muxuu ahay degaano ah oo magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn u badan ku soo xerooday oo yimidaa jiro dadkii oo sidaas u barakacsan ayaa haddana wixii yaraa oo ay haysteen ama cooshadihii yaraa ay ku nooleen qaarkood ayay haddana biyo biyo ka qaadeen walaalayaal dadkeennii meeshaas ayay marayaan ayagoo awalba nuglaa oo abaaro ay usoo nuglaadeen oo argagixisada iyo khawaarijta iyo talaxumadeeda ay usoo nuglaadeen ayaa haddana waxaa dhacday inay haddana masiibadan kale ay kusii habsatay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ku wajahdaan walaalaha soomaaliyeed maanta xaaladoodu waa sidaas waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso eh, dadka ay- ay dhibaatadan fatahadda ilaa iyo hadda weli way socotaa dhibaatadii laakiin ilaa iyo hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay laba milyan iyo bar qofood ayay toos u s- u saameysay eh, fatahaduhu ay u saameeyeen ilaa iyo hadda boqol iyo kow qof ayaa la ogyahay inta dhimatay oo lasoo riboort gareeyey inay ku dhinteen daadadka Eh, ilaa iyo haddana hal milyan iyo bo- boqol kun dad ku dhow hal milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin hal milyan oo kale oo waxaa ku korortay in ka badan eh, barakacyaashii waa ilaa iyo hadda xaaladdu meesha ay marayso berri iyo berri dambe iyo isbuuca dambe sida ay noqotana waqtigeeda idinla soo wadaagayna waxaa dadka soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay afar kun oo neef oo xoola ah oo isugu jira lo iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen afar kun oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeena boqol iyo afartan kun oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay guryuhu noocay doodaan ha dhagax ha ahaadaan jiingad ha ahaadaano aqal soomaali ha ahaadaano bac ha ka samaysmaano waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yiilay webiyada oo dadku ay iskaga gudbayeen sida buundada buur buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay kuwii kalena biyihii aa dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay inay go-aan ayay u dhoween kuwana horey u baaba'sanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen sida jubbada dhexe araare buundadeedii iyo meelo lamid a hore ayay u baaba'sanaayeen Eh, sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya si ay arrimahaas ay uga uga howlgasha waxay magacaawday guddi guddigaasoo isku jiro wasiiro ganacsato bulshada rayidka culamaa uddiin oo isugu jira oo si joogtaa u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi waxaan rabaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashanno dadkanaga wixii aan gaarsiin karno inaan gaarsiino soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta si gaar ah ayaan ugu dardaarmaya ganacsatada soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmaya guud ahaan dadka soomaaliyeedna waa u dardaarmaya walaal waxaad karto dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiyaa xoolo la bixiyo beese la bixiyo waxna kuma yara waxna kuma badna waxa ugu yara haddaad bixisana kuma yara waa loo baahan yahay waxa ugu badan haddaad bixisana kuma badna marka kumana yara kumana badna waxaan ka codsanayaa dadweynaha soomaaliyeed in ay maxaan ku rahday khasnadahooda furaan jeebabkoodana ay furaan oo ay dadka soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la-aana u gaarsiiyaan walaalayaal meesha dhibaatooyin ka dhaca cunto yaraana jirto cuntadii male wixii dadku haysteen muxuu ahaa daadadka ka qaaday wixii kalena xataa waxa culays badan ka jira sidii loo gaarsiin lahaa haddii ay yihiin hay-adihi caalamka haddii ay yihiin muxuu ahaa dadka soomaaliya gurmanaya laakiin haddana waa la gaarsiin karaa haddii uun laysku dayo qiimo badan qofka bini aadamka noloshiisa wax ka qiimo badan male wax kastoo qofka noloshiisa badbaadinaya qiimo kasta ha ku kacaan in la gaarsiiyo waaye waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay yaraadeen waxoogaagan yarkaan dhiibi laakiin qarashka lagu geynaya ka badan ha ka badnaado walaalayaal ku bixi ha gaaro qofkii uu ha gaaro dadkeenna biyaa qaaday haddana maanta haraadaa ka jiro oonaa ka jiro biyo nadiifoo la cabo malaha biyihii la cabay oo daadka keenay cuduraha ka dhashay waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay kaneecaa ka dhalatay dadki waa wada jiran yihiin waa gaajaysan yihiin resistan adkaysigoodii xataa cudurada iyo waxay u adkaysan kareen wuu yaraaday walaalayaal meeshaas dhibaato xoog laha ka jirta dadka soomaaliyeedow hawday ma la-aanina walaalkaaga soomaaliyeed dhibaatsan waa adduunyo wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan oo isla socdo ilaahay ajri xasanaad ayuu kaa siinayaa dadka soomaaliyeedna sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku helayaan in ay ka badbaadeen dhibaato maxaan ku idhahdaye aan ka badbaadi karna waxaan leeyahay baaqiga wuxuu ku wajahayaa kow dadka soomaaliyeed dad biyo sacabadaadaa looga dharkaa gargaarka sacabadina ula war waa aakhiro iyo adduunyo isla socda walaalayaalow yaanan wax la reebanin wixii aan kari karno dowlad iyo shacbigeedaba iyo meel kastoo aan joogno dal iyo dibadba aan u midowno inaan badbaadino naf soomaali ah walaalayaal aan ku celiyo mar dambe waxaan kusoo gunaanidaya dhibaatada taagan dadka soomaaliyeed ee la gargaarayo waxna kuma yara waxna kuma badna ha isdhehen waxaan waa yaryihiin ha isdhehen waxaan ma awoodid waa badan yihiin war waxaad haysata wax ka bixi ilaahay ha kusoo se
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex
qamar maango gacantaada ku qaado
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro hofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu ma lahayn magacaane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay sumbeersayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama wa leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowda soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indha daraandar ah oo lala yaabo subarsayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subarsayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr super sayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan super sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal haddii aan markaan eegnana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxay siyaabooyin kala duwan kaga hadleen fatahaadaha ay saameeyeen dadka shacabka ah el niino iyaguna qaarkood soo jeediyey in xildhibaanada lacaga ay u yaboohaan dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka wajahaya xaalada bili-aadanimo aada u daran ayay wajahayaan dadka shacabka ah guud ahaan markii loo eego oo gobolada dalka ku sugan beledweyne iyo jubbooyinka iyo deegaano dhowr ah oo dalka ku yaala oo baydhabo ay ka mid tahay iyo magaalooyin kalaba guud ahaantadba waa kuwaan qaar ka mid xildhibaanada golaha shacabka oo si adag arrimahaasi kaga hadlay
waa laga hadlay dhibaatada ay geysatay fatahaadda iyo masiibada ka dhalatay waa wax soomaali oo dhan ee u taallo waaye marka xildhibaanada igu horreeyey aan la qabaa waa tacsiyeena maxay aheeto dhibaatooyinka ka taagan maanta dalka haddii ay ahaan lahayd gobollada dalka iyo gobolka banaadirba ma ahan wax qof bini aadan oo u keenay waa wax rabbaani oo xag ilaahay ka yimid qof gaar ahoo lagu eedeyn karaayne inay jiri doonto ma qabaani mana u malaynaya inay jirto laakiin ummaddan dhibaatada ku dhacday inaan u ducayno aan garab istaagno oo aan ku bixinno wax walboo qof bini aadan lagu caawin karaa muhiim ah tan xigta dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadaha meelaha ugu daran markaad soo qaato hadda gobolka gadoo kaleeto waxaa ka taagan mudana guddoomiye ama xogta aan ka helayno doomihii la geeyey gobolladaas loogu talagalay dadka in lagu caawiyo dadka ay maamulku u dhiibeen oo la rabo dadka inay ugu shaqeeyaan waxaa xog ah ka imaanaysa in lagu dhibaayo dadka qaarkood la leeyahay meelaha qaar dadka lacag ha bixiyaan si ay waxaana loogu talagalay waxay tahay dadka in lagu caawiyo gurmud loogu fidiyo looga badbaadiyo biyahaas dhibaatada u geysanayo marka xildhibaanada ee ka soo jeedo ee gobolladaas ee haddeerna taga kuwana hadda ay ku maqan yihiin waxaan codsan lahay inay maamulka meeshaas ka jiro ama dowladda dhexaba ay kula xisaabtanto dhibaatooyinka noocaas dadka geysanayo ee dadkii masiibada ay ku dhacday kusii dhibaateynayo wixii loogu talagalay dowladda dhexe ay ugu gurmatay ama hay-addan sodma in ay kusii dhibaateeyaan mudana guddoomiye midda xigta aniga deegaan doorashadeeda waa gobolka banaadir gobolka banaadir dhibaato badanaa ka taagan fatahaad badanaa ka dhacay waddooyinku way xiran yihiin waa sax laakiin maamulka gobolka banaadir dadaal badan uu wadaa dadaal badan uu bixiyey ee waxaa maqlaayay meelaha qaar ama dad siyaasiyiin ah ama ee, bulshada inteeda kaleeta la rabay inay ee, ka garaabaan waxaa ma- maanta ka taagan magaalada muqdisho inay ku eedeynayaan ee, ama duqa magaalada ama maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir wuxuu kala mid yahay maamulada gobollada dhibaatada ka taagan uu kala mid yahay anigu ma qabo in qof ama shaksi ama maamul in lagu eedeeyo een, waxaan sida rabaaniga u yimid anigu ma qabo in ee, lagu eedeeyo ama deegaankan gobolka banaadir loo bixiyo webigii madaale waa wax foolxun waaye wax fiicanna ma aha madaale waa duqa magaalada muqdisho dhibaatadan dalka haystuu qayb ka yahay mas-uuliyiintan dowladdu qayb ka yahay waxa maanta taagan asiga aa nooga dhowaa ka damqanaa een, waxaan soo jeedinaa in ummadda soomaaliyeed waxaan soo jeedinaa xildhibaan adaa iskale ee markaa inta timaada ka hadal waxaan soo jeedinaa in ummaddan ay isku gurmato gobolkan banaadir ganacsataa joogto meelaha ay biyaha fadhiyaan waxaa ku yaala shirkado waaweyn inay qayb ka qaataana la rabaa inay ummadda u gurmadaan inaan lagu dayin qof bini aadana ee, ee, shaksiyan in shaksiyaddiisa xadgudub loogu sameeyana waa qalad xildhibaanada raba inay ee, een, ataagaan maamulka gobolka banaadirne banaankaas soo istaagaan oo ha ataagaan laakiin anigu waxaan soo jeedinaa in laisu gurmado soomaali maanta ma taagno in qof lagu eedeeyo ee, dhibaatooyinkan ee, rabaaniga ah in qof lagu eedeeyo anigu ma qabo anigu waxaan qabaa ummaddan ilaahay in loo baryo inay isu gurmato ayaan qabaa mideeda kale mudane guddoomiye anigu waxaan soo jeedinaa oo aan qabaa in wax laga weydiiyo ee, dhibaatadan taagan loona yeero wasiirka arrimaha gudaha si uu warbixin uga bixiyo ee, dhibaatooyinkaa taagan wasiirka arrimaha gudaha ha yimaado halkan warbixin cadna ha ka bixiyo culayska intuu la egyahayna halkan ha ka sheego su-aalana ha laga weydiiyo waa mahadsan tahay
yeeloobay ku geeriyooday ku hanti burburay ee, musiibadii rabaaniga ahayd ee ka dhacday gobollo badan oo soomaaliyeed ilaahay beddel khayr qabo inta dhimatayna ilaah u naxariisto intaa kadib saamaynta musiibada dhacday aada iyo aaday u ballaaran tahay ee, shaksi kasta oo soomaaliyana wuu ogyahay waxaan hadda halkan ku sheegi karno ee, xajmiga ay leedahay dhibaatadii dhacday ma jiro waa uun fikir oo cashwaa'i ah oo qiyaas qiyaas un qiyaas wax la taaban karo oo sax ah oo aan leenahay maanta deegaan doorashadeeda maanta kama warrami karo hiiraan warbixin saxa kama kama hayo qaarna daadadkaa qabsaday ee, ee, system ee, awood u leh oo dowladeed oo awood u leh inay xogta hayaan ma jiro oo soo gudbiyo xogta maxaa jiro ee, culayska ka badan tabartii oo yarayd iyo miisaanka ku yimid oo aada u kala weyn xildhibaan soomaaliyeedaan ahay deegaan doorashada gaar ahaan leeyahay laakiin taas igama hor istaagayso wacyiga guud ee dalka inaan ka aan taabanno oon si wada jir ah u wajahno Ee, mudane guddoomiye waxaan codsanayaa guddoonka inuu u yeero hay-adaha dowladda ee ku shaqa leh annaga xubno baarlamaanaan nahay halkan inta soo istaagno warbixin un baan dhiibi karnaa oo deegaan doorashadeenna aan ka bixin karno dhib intaa la egaa gaaray Ee, qiyaas ahaan maanta meel laga hadla lama joogo oo culayska aada u ballaaran yahay deegaanno aan nolosheenni aanan maqal in laga qaxay inta aan noolayn ayaa laga qaxay dad xoolo ku nool oo baadiye u qaxi kara way jiraan oo ehelay u baxsadaan leh laakiin waxaa jiro dad beer ku noolaa webiga agtiisana deganaa meel u qaxana maanta aan haysan neef xoola ana baadiyahaas aan eh, ku haysanin uu ku maalo marka waxay noqotay in laysdul fuulo oo nin weliba uu xamilo kii baadiye joogay uu xamilo dhowr qoys oo ka soo qaxday webiga eriyadiisa culayska intaa la eg wax la xadidi karo oo hadda maanta dowlad tabarteeda haysa ma lihin oo ma hayno waan ognahay xogaalaan nahay Eh, rag iska celi iyo rabbi ka cabsana meel islama galaanay ay yidhaahdaan qoladii reer mudugeenni soo ma hayn mase waa waa mahmaa soomaaliyeed Eh, ma raba inaan xukuumadda ku tiigsado waa awooddooda waan ogahay laakiin ma aragno dadaalka aan rabnay saasay tahay waxaan soo jeedinayaa ma raba inaan birta ku jaro guddoomiye in loo yeero hay-adaha ku shaqala annagoon kala saarin waa taqaanaa hay- guddoonka u yaqaanaa baarlamaanka u yaqaan hay-adaha ku shaqale inay warbixin ka dhiibaan masiibooyin ka dhacay iyo xajmiga uu la egyahay iyo maxay uga hortageen maxaa uga qorshaysan maxaa u abaabulan xagee wax u maraya in in maaragta la iska waraysto oo loo yeero aad baan usoo dhawaynayaa waana codsi oo xajmigiisa uu weynaan doono horena rag hortay u yidhaahdeen mas-uuliyiin badan oo xildhibaanada qaranka ka mid ahna ay ku hadli doonaan insha allah baaqa xildhibaanada ayaan u gudbayaa xildhibaanada sharafta leh yaynaan isradinin sharaf nooma aha xukuumadda waa la dhaleecayn guulwadaynta dhaafa raggiina qaarkiin Ah, guulwadaynta hala dhaafo difaac laakiin si caqli ah ku difaac xukuumaddaanu maxay kaganaya laakiin walaalayaal eh, istuskaad ka hadlaysaan adinka halkan u yimid waxaan qabaa xukuumadda waa mas-uuliyiin dowladeed qofba maalinuu xil hayaa shalan hayey rag baa maanta hayo ma xag xagan karoo maaragtay ma jecel in lagu fogaado laakiin in la istilmaamo mas-uuliyadda nasaaranay ka mid tahay hebel iyo hebel annagoon dhihin Eh, xildhibaanada halkaasaa ugu gudbayaa waxaan rabaa eh, lacag fara badan oo annaga aanan maamulin oo miisaaniyaddeenna ku jirtaa jirto waxaan ka mid ahay guddiga maaliyadda eh, golaha shacabka waxaan rabaa inaan si hordhac ah ugu sii ballan qaado miisaaniyaddan ma shaqaynayso ama toddobada buunde ee jabtay ama jabi doonto ayaa lagu dhisayaa miisaaniyadda ugu horeysa haddii kale wax shaqaynaya ma jiraan dowladda uma qoondayso xukuumadda uma qoondayso wax dhib ah ee dalka ka dhacay ama looga hortegayo masiibo ama meel jabta lagu kabayo lagama shaqeeyo xoogga lama saaro hay-ado kalea noo maamulo oo yidhaahdo halkaa geliya halka la gelinayo anigaa leh xukuumaddaa leh inay tira- ay tilmaanto ay tiraahdo halkaa ha la geliyo dalka hadduu isu gudbi waayo oo buundooyinka dalka oo dhan jijabaan gobol hebel anoon dhihin buundooyinka dalka waa la wada yaqaanaaye kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ka mid tahay isku gudubkii baa burburay kaabayaasha dhaqaalaha maalaamiyada ahayn laami ma jirin ciidamada amnigeena sugaaya dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan tacsida iyo tiiraanyada la wadaagayaa ummadda soomaaliyeed dhammaan intii ku geeriyootay fatahaadaas ama ay dhibaatadu ka soo gaartay xoolo iyo maal maal iyo naf intaba sidaad la socotaan oo qof walba uu sheegay waa masiibo qaran waxaa looga bixi karaana waxa waaye in ilaahay loo noqdo oo ducada iyo allabariga la badiyo runtiina waxaan la qabaa xildhibaanadii iga horreeyey ee sheegay inay yihiin waxaan annaga gacmaheenna ku keensannay ay roob iyo ka badan yihiin waxa hadda socda waxa keenayana ay tahay dilalka iyo dagaalbeeleedka dalka ka socda oo nafta bini aadanka xaqdarrada lagu dilaayo dagaalada ka socda xuduud beenaadka soomaaliya oo-
Een, idinkoo raalliya xildhibaan oo fursad siiya ee xildhibaanka
waa masiibo aan gacmaheenna ku keensannay oo ka timid dilalka xaqdarrada oo maalin walba ka dhacaya dalka soomaaliya hadday noqon lahayd mid qabiil iyo hadday noqon lahayd mid kaleba dagaalada xuduud beenaadka oo ka socda dalka soomaaliya oo dhan iyo cadaalad darradii uu saaxiibkay cabduuba sheegay intaasoo dhan oo isbiirsatay ayaa keenta fatahaadahan iyo masiibooyinkaa nagu habsaday waxa looga bixi karana waxaa waaye in ilaahay loo noqdo lana badbaadiyo nafta bini aadanka oo ilaahay naga xarimay dalkan soomaaliya la yidhaahdana waa dalaan wada leenahay waa naga badan yahay in qof kasta oo soomaaliya loo oggolaado deegaankiisa iyo meeshu ku noolaan karo si xora inuu ugu noolaado maamulada qaar waa dadaaleen waa u damqadeen dadkooda waa u kaceen waxay bilaabeen inay xiriiro la sameeyaan dowladda dhexe iyo international communitiga sidaad haddaba ku aragtaan jubbaland waxaa ka socdo south west oo international communitiga loogu yeeray oo uu tegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jubbalandna haddeertaan uu ra-iisul wasaarihii soomaaliya joogo gobolka hiiraan oo fatahaadda inteeda badan dhibka ugu badan uu ku dhacay ayada oo roobabna ay heleen webigiina uu ku soo fatahay ilaa ay haddeertaan attentionka international communitiga iyo midka dowladdaba kama muuqdo intaba waa ka maqan yahay mana jiro maamul u hadla ama u danqada gobolka hiiraan weliba waxaa la qabo oo aan dhihi karaa oo u baahan in loo hadlo gobolka shabeellada dhexe asagana ma qabo wax maamul oo u hadla sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya inay ayada u istaagto tagto sarvey soo samayso dhibaatada inta ay la eg tahay baaxaddeeda iyo naf iyo maal inta meesha ku luntay waxaan ognahay inay ku dhimatay gobolka hiiraan in ka badan kontameeyo ilaa iyo haddeertaanna ay dadkii weli dhimanayaan waxaan ognahay in hanti iyo maal iyo wax oo dhan ay ku beeleen dadkii degganaa haddana ay bannaanka degan yihiin dowladda federaalka ayaa looga fadhiyaa inay tagto magaalada beledweyne iyo magaalooyinka la midka ah ee jowar ma jiro maamul ka shaqeeya oo u shaqeeya dadkaas marka waxaan codsanaynaa in magaca feega ah oo meesha yaalla aan lagu hadlaynine ay dowladda tagto sarvey soo samayso dadkeedana ee ayada ay wax u qabato midda kale waa ognahay dowladda federaalka soomaaliya tabarteeda inta ay leeg tahay iyo waxay qaban karto waxaan rabnaa marka annaga oo og waxqabadka dowladda iyo waxa laga filan karo in ummadda soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey ganacsatadooda maalqabeenkooda aqoon-yahankooda iyo xildhibaanada iyo sanatarada in ayaga laftigooda si wada jir ay dadkooda ugu duubtaan ay oggolaadaan inay wax iska jaraan sidaas darteedna ay ku kaalmeeyaan dadkaas walaalahooda oo masiibada ay soo gaartay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye sida muuqata arrintani uma muuqato in loo arkay arrin culays xoog leh oo waddanka dul saaran ma lama moodo ama ma muuqato in arrintaasi si dhab ah loo qaatay bulshadeenna ama bulshooyinka aan matalno gobollada ee kala jooga isteedyada kala jooga dhammaantood waxay dareemayaan in ay wixii ugu dambeeyey ee gurmud ahaa ama ay heli kareen ay ka sii idlaanayaan xildhibaanada iga horreeyaa ka hadlay maanta marka aad fiiriso ee hadda gobolka ama hirshabeelle stateka anigu waxaan joogay saddex toddobaadan ku sugnaa roobabka intay da-ayeen intoodii horaantoodii waan joogay dadka qaar meelaha doonyaha wax lagu gaarsiinayaa in ay wax gaaraan ama gaari uu galo way soo gebagabowday shilinkii ama shaygii shilin ahaa shilin baa ku darsamay isaga uu shilin ku darsamay xitaa inuu gaaro way ku adag tahay oo dadku markaa ay u tagto ama raashinkii ay iibsan lahayn ama waxay cun lahayn inay gaaraan aad bay ugu adag tahay deegaamada hiiraan marka loo kaco uu ka soo bilowday oo mar horeba ay biyuhu kusoo fatahmeen sida abaaley tawakal buulcad qoydo kabxanley deefow mar hore ayay go-doon galeen waa way ka horreeyeen magaalada beledweyne way ka horreeyeen magaalooyinka kale ee hirshabeelle oo hadda iyagu naftigooda go-doonkii qaba waa dareemi kartaa dad beeraleeya culayska ku dhacay beerahoodii ay tabcanayeen gurmad aysan jirin doonyaha oo runtii aan aan loo iibinin ama doonyo loo gaarsiinin arrinkaasi guddoomiye waa arrin culaysna waa dadka aan matalno hadda hirshabeella anigu deegaan doorashadeeda ay tahay hirshabeelle marka aad fiiriso mahadaay beledweyne buulo burde oo hadda ugu dambaysay dhammaan biyaha heerka ay la maraayaan waa aragnay ee biriijyadii way go-een haddana waxaa la rabaa in miisaaniyaddii aan meel marino sida xildhibaan iga horreeyey uu sheegay ama xildhibaanadii u horreeyey mid ka mida uu yidhi waa in lagu soo daraa in biriijyadaasi la dhiso arrintaasi ayaan anigu soo eh, taageerayaa sidoo kale gobolka eh, eh, ama iraahda isteedka jubbaland ayaa culays uu ka jiraa gaar ahaan deegaamada jamaame oo runtii iyo tuulooyinka hoos yimaada fogaan koban hoonqorre bandarjadiid mashaqo baangeeni oo ay degan yihiin dadkaan anigu xildhibaanka u ahay dadkaasi carruurtii ayay la soo lugaynayeen carruurtii dhexday uga dhinteen Een, kismaayo lugtii ay ku soo gaari lahaayeen qaar baa roob dhexda ku dilay haddii ay kismaayo yimaadaan naftigeedii gargaar xoog le ma yaallo waxay- waxaa loo baahan yahay maadaama ra-iisul wasaarihin uu ku sugan yahay waa in ay gaa uu gaaraa gargaar la gaarsiiyaa kismaayo la gaarsiiyaa madaxweynayaasha isteedyada ee arrimahan uu istaagay hadday ahaan lahayd koonfur galbeed haddii ahaan lahayd hirshabeelle madaxweyne guudlaawo oo runtii wakhti badan geliyey iyo madaxweyne een, axmed madoobe intaba waan bogaadinayaa sida xildhibaanka iga horreeyey uu bogaadiyey waa in arrinkaani aan soomaaliyay u aragnaa ama xildhibaanada federaalka haddaan nahay bulshadeennii oo dhimanaysa bulshadeennii oo dhibaatoonaysa in ay tahay sidii aan ugu gurman lahayn Een, marka waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo shirkadaha daabshiil hormuud bangiyada waaweyn ee dalka ka jira anigu ahaan ka xildhibaan ahaan waxaa ii muuqata in doorkooda uusan muuqan shirkadahaas ilaahay wax siiyey iyo ganacsatada ilaahay wax siiyey waxaan ka codsanaynaa annagoo xildhibaanadii ah ka xildhibaan ahaan in ay arrinkaa u istaagaan waxa ilaahay siiyey wax un ay ka bixiyaan bulshada soomaaliyeed ayadaa isu gurman jirtay hay-adaha kahor ayagaa wax isiin jiray ayagaa isu kaalmayn jiray in arrinkaasi loo istaago waxaan kaloo soo jeedinayaa qurba joogta dadka soomaaliyeed ilaahay wax siiya ama dibadaha jira iyagana dadkooda inay kaalmeeyaan dowladda federaalka xukuumadda waxaa looga baahan yahay arrintan si dhaba inay u wajahdo si dhab ah inay u wajahdo waxaan dareemayaa inaysan dhab ee, arrinkaasi aanan weli si xoog leh loogu wada istaagin tabardarradu dhib ma laha xukuumadda haddii ay tabar yar tahay waxba dhibaato ma laha waan dareemi karnaa in aanan waddanku dhaqaalaha iyo waxa aan haysanna aysan ugu wada filnayn laakiin in baaqa iyo cabashada aan arrinkaasi ee xukuumadda u istaagto baaqa caalamiya jeediso ku celceliso arrinkaasi ay u guntato inta ilaahay iyada ay hayso ama ee, tabarana ay arrintaa ee, u istaagto waxaa la yidhi xildhibaanada ha taageereen anigu waxaan ta- aan taageerayaa baaqa ah haddii ay wax noo yaallaan akoommada noogu jiraan oo guddoonka inoo hayo waxa uu inoo hayo waxa ka bixiyo taasaan isleeyahay taasaana taageeraya aada umahadsantihin in beel caalam een, ilaahay baryaan ilaahayna waa waa u gargaaraa laakiin wallaahi waxaa ka dhacay waxyaabo yaab leh een, in xoolihii biyo qaadeen inay ka samaysmeen degmo een, u dhow magaalada hobyo een, waxaa ka samaysmay waadi dar ilaahaya oo haddii aan idiin tilmaamo cabir ahaan ama mitir riidkiis idiin sheego gaaraya ilaa iyo siddeed iyo toban mitir ilaa labaatan mitir ayaa samaysmay dhulalkiyaa go'ay een, magaalada wisil iyo hobyo la isuma socon karo oo waddooyinkii yaryarka macmalka ahaa ama aan waxyaabo aan qaadnay een, ama aan jeebkeena ka keenna aan ku dhisnana biyaa la tegey een, hay-adda sodma oo ah, meeshaan laga sheegayey een, waxaan rabaa inaan maanta halkan ka dhaliilo adinka dad baa dhahayay een, tabarteeda iyo tabarteeda een, ayadoo tabartari jirto ayay soomaalidu waxay ku maamahdaa een, aqoon xumi irmaan xumo ka daran aqoon xumi hadday jirto iyo aqoon xumi hadday jirto irmaan xumada way ka daran tahay Een, waa wada fahansantihiin oo idiin faahfaahin mayo Een, maanta halkaan kagama sheekaynayno wax siyaasad la yidhaahdo oo siyaasad kaga hadli mayno oo siyaasaddu fagaaray leedahay oo bannaankaasaan istaagaynaa oo mikrofoonada la istaagaynaa dowladda haddaynu ammaanayno iyo haddaynu dhaliilaynaba go'aanka innagaa iskale Een, waxaan rabaa inaan halkaa ka sheego waa masiibooyinkuna ma ahan annaga isna soo gaari jirin ee adduunka waa ka dhacaan Een, waxyaabaha ee masiibooyinka noogu yimaadeenna xoogaa dembiyadiiya waxaa u malaysaa inay soo sikadeen ama ay dunuubtii nagu badatay iyo xaqdarradii iyo xoolihii islaamka oo la duudsinayo ama la cunayo Een, waxaa jira maalin walba in la sameeyo sarfay la sameeyo Een, hay-ado iyo mashaariic iyo wax lasoo qaato Een, wasaaraduhu ay lacaga ku qaataan eena jeebabkoodana aysa soo dhaafin ay jeebabka gashtaan Een, een, cid la xisaabtanta ama guddi la xisaabtamana aysan jirin Ee, intaa lasoo istaagaa waa la ooyaa laba jeeraa sanad kasta ooynaa sida hore looga dhawaajiyo markay daadad yimaadaan oo daadad yimaadaan oo biyo soo fatahaanna waa ooynaa markay abaaru timaadana xoolihii waxay u baaba'aan wax la'aan markii la kala xoogaha jawiga yarkaa saddexda bilood afarta bilood oo udhexaysana waa nasanaayo sariiraheenaan fuulnaa oo mataqaanaa xamar dhexdeeda waxaa ka jiro waxyaabo yaab leh adinku waxaa ka hadlaysaan war waxaas day waxa ka sokeeya day waxa soo socda horta iyo adduunku wuxuu ka digayo ma la soconaa mise waxaan isleenahay maanta keliya waxa- wixii dhacay keliya maan ka hadlaynaa wallaahi bilaahi tallaahi ilaahay qadartiisa iyo wuxuu ilaahay ku baajin karo waa gooni laakiin waxyaabaha laga digayo haddaa ogtihiin ama waxyaabaha soo socda xamar dhexdeedaa doomo u baahan doomo diyaarsada dadkaa dabaasha aqoonna dabaashaa sii barteen aan leeyahay Een, eh, midda kaleed waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego eh, waxaa go'ay saa wada ognahay eh, wixii biriije ama buundooyin ahaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka dadka ku dhiirigeliya in ay webiyada inta tagaan si mutadawacnimo ku shaqeeyaan adinka sarweelada laabta war baruufyadan iyo meelaha aad ku socotaan waa laydin xisaabinaya aakhirana waa laydin xisaabinaya adduunkana waa laydinkula xisaabtoomi doonaa laalaabta surweeladiina taga goboladan laydinka soo doortay iyo meelaha aad ka timaadeen taga u la shaqeeya dadka dadka dhiirigeliya ka shaqeeya inay mataqaana dadkii si mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan ama iskaa wax u qabsi ay ku shaqeeyaan kala shaqeeya dadkiini iyo degaankiini dadkii hal u horseeda adinka Een, dad een, maxaa la yidhahdaa lacag baan qaadanaa waa u jari karnaa maanta gud
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayna ammaanalla